markana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofonka waxayna la socodsiinaya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa mursal maxamuud sanaye oo ah gudoomiye ku-xigeenka macadka diraasaadka ee heritage marka hore kusoo dhawo barnaamijka mursal
waa ku dhawaa umahadsan tahay ridwan waa idin salaam adigii iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo daawadayaasha v o a waayahay maalmihii ugu dambeeyey waxaa socday wadahadallo u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha iyo musharaxiinta waxaanad moodaa wadahadaladaas in xoogooda looga hadlayay qodobo ay ka mid yihiin doorashada iyo dibadbaxyada ay ku baaqayaan inta badan murashaxiinta ama mucaaradka dowladda waxaana muuqata in arrimahaasoo dhan hadda ay u muuqdaan weli inaan laga heshiin say wax idiinla muuqdaan
horta marka hore waxaan aad uga xunnahay in maaragtay lagu kala tagay kulankii ugu dambeeyey xalay lagu kala tagay oo ra-iisul wasaaraha iyo musharixiintii ay ku kala tageen oo isla fahmi waayeen meesha ay kusoo gunaanoodi lahaayeen shirarkoodii u socday usbuucii lasoo dhaafay oo dadka soomaaliyeed ay aad ugu diirsadeen ayadoo laga cabsanaya waddanka inuu aado jiha aanan ku habboonayn oo loo arkay inay tahay jiha qaldan marka aadaan uga xunnahay horta in kusoo dhammaaday wadahadalka ma dhihi karna waa fashilmay laakiin aan lagu guulaysanin in lasoo afjaro wixii laga wada hadlayay marka waxaa noo muuqataa in meeshaas caqliga uu shaqeeyo oo caqliga kusoo noqdo oo ra-iisul wasaarahana asaga ah ninkii dowladda iyo xukuumadda dhankeeda ka socday oo wadahadalkan u joogay wadahadal sidiisaba aan wadahadalna waa aan heshiino marka in uu isu soo jiedjiido dadka asaa laga rabaa maadaama arrinkaas madaxweynaha ay ku adkaatay oo aan aragnay inuu hawshaasi madaxweynaha inuu fuliyo ay aad ugu adkaatay ra-isul wasaaraha ayaa laga doorayay inuu inuu noqdo ninkii hadda furi lahaa irad cusub iyo waa cusub marka taas aadaan uga xunnahay waxaan leenahay weli fursad ayaa jirta weli in musharixiinta iyo ra-isul wasaarahaba ay ka faa'iidaystaan ummadda soomaaliyed uga faa'iidayaan fursaddaas waayahay ra-iisul wasaaraha dabcan wuxuu sheegay inay wadahadallada sii wadi doonaan dadaaladana ay sii socon doonaan laakiin arrimaha qaarkood la ysku qabtay waxaa ka mid ah inay dowr ku yeeshaan ama ay ka qayb galaan wadahadallada arrimaha doorashada ku saabsan iyadoo aad og tahay in maamulada qaarkoodna aysan kasoo jawaabin baaqii madaxweynaha ee ahaa in shir la ysugu yimaado magaalada muqdisho oo arrimaha doorashooyinka horey loo sii wado marka ma la dhihi karaa dhinaca mucaaradka iyo maamul goboleedyada laftooda waxaa looga baahan yahay inay kasoo ruqaansadaan halka ay taagan yihiin xilligan
horta mar kastaba markii dad ay ka wada hadlayaan masiir ummad ummadda in loo turo ayaa caqliga sheegaya sida saxdana saas waaye laakiin meesha waxaa ku jira aniga se ila tahay dalabka ay dalbanayaan musharixiinta oo inay qayb ka noqdaan wadahadalka masiirka dalka xaq inay u leeyihiin aaminsanahay aniga shaksiyan dowladda hadda jirta madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa u ah madaxweyne hadda waqtigiisa dhammaaday oo sideedda februar u ekeed nimankan maysan dalbanayn sideedda februar wixii ka horreeyey inay qayb ka noqdaan laga yaaba inay u qarsanayd laakiin ma maqlin aniga inay qayb ka noqdaan doorashada inay maxaa lahayay talada meesha loo arinsanay ay fadhiyaan marka waxaan isleeyahay walwalkii walaac ay muujinayaan waa mid loo qaateen maadaama la diidayba hadda in oo si xor ah ay u banaan baxaan oo wixii ka dhacay sagaal iyo tobankii februar aan ognahay oo dowladdana dhankeeda ayadana ay leedahay argumentigeed in la dhegeysta dhankeedana ay mudan tahay laakiin in inay soo fadhiistaanay wax wala jabandhii jirta ma umaynaayo dadkan dad hadda siyaasadda ku cusub ma oo dad doorashooyin hore kasoo taliya waaye xaq bayna u leeyihin waa muwaadiniin haddii la yidhi taladii aan qayb ka ahaano waa hadduu qalbi wanaag iyo horu socod jiro ma umaynaya inay jirto tabriiraad ama wax u ogolaanaya inay dowladda ama xukuumadda isku koobto taladii haddii in hore loo socdo la rabo waa waajib in la fiiriyo soomaalida isu sanadiisu musharaxiinta naftirkooda haddii arrinkaas adkaatay waxay idin ra-iisul wasaaraha ay dhahaan dalabaadka ay qabaan inay u dhiibtaan walow inay u dhiibtaan na soo gaartay isaga markaas uu qaado dalabaadkoodii uu ku masalana ay ficnaad laakiin inay weydiistaan xaqay u leeyihiin waana wax aan isleeyahay qofkii cadaalad ka fikiraya iyo horumar iyo doorasho loo wada dhan yahay oo dadka ay u wada siman yihiin galideeda hadhowna wixii kasoo baxaya laisla ogyahay laisku kalsoon waaya yahay arrinta arrinta arinta arrinta arrinta barnaamijbaxa su-aalo kalean kaa weydiin doonaa laakiin marka la eego n arrimaha doorashooyinka waxaad moodaa in marar fara badan n ay muuqdaan in dadaaladoodii aan lagu guuleysan marka ma isleedahay arrimahan oo dhan hadda waxay u muuqdaan in dhinaca soomaalida aanay xallin karayn oo marka la eego dowladda soomaaliya maamulada iyo musharaxiintaba n haddii ay ku guul daraysteen inay ka wada hadlaan oo ay heshiis ay ka gaaraan arrimaha doorashada soo lama dhihi karo weli n fari kama qodna in wadahadalladu ay guuleystaan
horta sideedaba eh, dadka soomaalida waxaa waxaa u muuqata annagana waxaa noo muuqata in la kala aamin baxay marna haddii la kala aamin baxo in eh, lagu heshiiyo wax waa adag tahay annaga waxaan isleenahay dadka soomaaliyeed garaad iyo caqli iyo ilaahay waa siiyey dowladnimadan dhib badana laga soo maray inay ku heshiin karaan waa aaminsannahay waa hadduu caqliga shaqaynayo laakiin qof walba meeshuu ku dheganaa hadduu ku dheganaado waxaan la huri doonin sida noo muuqata in ay gacmaha la soo galaan dowlado kale oo markaas wejigabax iyo foolxumana dadka soomaaliyed ay ka qaadaan dadka soomaaliyed dowladnimada xitaa ay nacaan oo ay ka niyad jabaan dowladnimada marka dadkan ayaa dowlad u ah mucaarad iyo muxaafidba inay dadka soomaalida u turaan ayaan leenahay dadka soomaalida ha loo turo wax laga heshiin kara waaye haddii mar la kala aamin baxay oo la isxabadeeyo oo oo la isku eeday waa dilleed iyo kuma dilleen in miiska lasoo wada fadhiisto oo la isqanciyo oo la isku qanciyo wixii wanaag ah oo dalkan dadkan horumar gaarsiinaya ayaan ayaan aaminsanahay in la abaaro aanan gacan ajnabi laga dhowrin eh, laga war dhowrin laakiin waa lagu qasbanaan doonaa dowladaha waaweyn inay soo faragelaan saan arkaynaba shirkii dhuusamareeb koob ilaa hadda wax kastoo soomaalida u qabsamaya shir ah waxaan aaminsannahay in maaragtay eh, tweed lagu soo amrayo madaxda soomaalida ceeb iyo wejigabax inaan ugu tahay arrintaas waaya mursal arrinta n marka laga hadlayo isla eh, doorashooyinka waxaad moodaa in bulshada rayidka ay ku baaqayaan in wadahadallada ay sii socdaan n haddii marka wadahadallada ay socon waayaan n maxaa u bannaan marka laga hadlayo n dhinacyada hadda loo baahan yahay inay si dhaba uga wada hadlaan doorasho la isla ogol yahay inay dalka ka dhacdo
aniga waxaan is leeyahay ra-iisul wasaaraha haddii uu eh, ay ku- ay ku adkaatay inuu eh, xal la gaaro madaxweynaha eh, dalka asaa madaxweyne ka ah weli bila soomaaliya asaa fadhiya asaa odayga soomaaliyeed ah inuu maaragtay derbiga gadaashiisa kasoo baxo banaanka yimaado dadkan soomaalida ah labadaha ah madaxda damayshtay midna waa midkii ra-iisul wasaare u magacaabay madaxweynayaasha hore midna waa midkii xilka la wareegay Eh, ra-isul wasaare kheyrna saddex sana iyo bar asaa u ah ra-isul wasaarehu madaxweynaha wuxuuba sheegay ra-iisul wasaare ka fiican inuu keenay markuu magacaabayay dadkaas waa dadka meesha fadhiya bahalla ma aha waa dad uu yaqaano ha hor yimaado ha la fadhiisto ha kula heshiiyo waxa oo macquulka ah oo asagana een, ha kasoo tanaasula meeshuu jooga ayagana ha kasoo tanaasula meeshay joogaan waa dad mas-uuliyiin oo soomaali ah mustaqbalka soomaalidana aysan mugdi gelin aan isleenahay marka madaxweynaha ayay san hurayn inuu faraha la soo galo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa looga fadhiyaa maanta asaa odaygii soomaali ahayd inuu yimaado miiska wadahadalka dadkana soo hor fadhiisto maamul goboleedyada maqadan maqanna ku qanciyo inay yimaadaan asaa laga rabaa maanta haddii uusan yeelin Ee, dadka talada iska dhex waa la yaqaanaayo muqdisho waa kasoo guuraysaa xalana in nairobi usoo guuray talada saas ayaan leelan leenahay waayahay banaanbax waxaa jiray musharaxiinta ay ahmiyad gaara siinayeen oo ay doonayeen inay ku muujiyaan waxyaabaha ay dalbanayaan iyo siday u arkaan n maaragtay dowladda hadda jirta n waxaa muuqata in ay eh, musharaxiintu sheegayaan in arrintan n la baajiyey oo ay sabab u tahay in wadooyinkii oo dhan ciidamo lasoo dhigay marka n culays intee leeg ayaa ka dhalan karay kula tahay haddii n musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya ay hadda ku goodinayaan in iyaga amnigooda ay sugi doonaan marka ay banaanbax dhigan doonaan n xilliga dambe aniga waxaan is leeyahay dowladana waxaa laga rabaa hal shay musharaxiinta hal shay laga rabaa dowladda waxaa laga rabaa in wax kasta oo mugdi keeni kara ay ka fogaato Ee, wixii ka dhacay maanta muqdisho iyo ciidanka jidadka lasoo dhoway ee, waa aragnay Een, arrintaas uma khidmaynayso maslaxa dad soomaaliyeed iyo maslaxa dal soomaaliyeed marka dowladda inay wax kastoo eh, dhib keeni kara ka fogaato aysan awoodeeda u isticmaalin dadka eh, rayadka ah iyo dadka mas-uuliyiintii hore ah dadka musharaxiintana waxaan leenahay een, dowladda ha lagu qanciyo ha ku qanciyaan dowladda inay amniga ayada sugto ayadaa loo igmaday am- amniga ayadaa dowladka ah dalka Een, eh, waxaa laga qaylinaya doorasho parallel ah ayaanan suubin isgarab socota amni barrel hadduu yimaado waxaa ka imaan kara eh, wax gacan ka baxa gacanta ka baxa arrintaas marka ah, waxay keeni kartaa eh, cawaaqib xumo oo aad weyn waana garan karnaa waxa ku riixaya dadka musharaxiinta ah intay sabri karaan inay sabreen aan aaminsannahay oo dowladnimadii iyo iyo mas-uuliyaddii eh, dalka ay ayaga hore usoo qabteen haddana ay ku daraynayaan in loo isticmaalayo inay aaminsan yihin waa dhici kartaa laakiin iyse meesha gaarsiinaan leenahay annaga amniga dowladda gacanteeda inuu ku jiraa sax ah maanta keliya maaha berri aa jiri doonta haddii maanta ay bilaabato qof walba marka siduu asaga u arko inuu u xalisto amnigiisa sida shirkadii gaarka loo lahaa waa adkaan doontaa berri dadka soomaliya in loo sheego wax saxa marka waxaan leenahay dowladda amniga ha sugto ciidanka dowladda wasaaradda amniga iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo hay-adaha hay-adda nabad sugidda wax kastoo hay-ad kastoo amniga gacanta ku haysa waa inaysan u isticmaalin masaalix gooni ah oon loogu khidmaynaynin qof gooni ah qofna lagu dulminaynin amniga dadka o dhan uu ka dhexeeya haddii mishaar la siiyana mishaar oo shacabka soomaliya canshuurtii laga qaada ayaa la siiyaa oo hooyooyinka soomaalida oo nyaanyada ku gadaya suuqa canshuurtoodaas haddii dibad laga keenayana magaca soomaliya lacag lagu soo qaadaa la siiyaa marka yaan loo adeegsanin siyaasad amniga haddii loo adeegsado cawaaqibta iyo foolxumada ka dhalan karta dadka soomaaliya waa yaqaanaan hore loo soo tijaabiye marka yaan yaan la siyaasadaynin amniga amniga haddii qofkii banaanbaxaayo dastuurka u qoray inuu banaanbaxa uu leeyahay in loo sugo amniga waayo waaya mursal ugu dambeyn maxay tahay aragtidiina ku aadan in doorasho dalka ay ka dhacdo in laga heshiiyo arrimaha doorashada in maamulada hadda diidan inay kasoo qayb galaan kulamada laftooda laga soo qaybgeliyo iyo xataa haddii ay suuragal tahay in musharaxiinta laftooda ay kaalin ku yeeshaan hanaanka doorashada dalka waxaan isleeyahay horta doorashada waa laga heshiiyey oo toddobiyo tobankii sebtembar lagu soo heshiiyey lix iyo tobanka februarina wixii dhanaa baydhaba lagu soo dhamaystiray waxa dhiman wax yaroo farsamo ah waxaas farsamada ah waa laga heshin karaa annaga waxaan aaminsana doorasho inay dhacto oo si nabadda ku dhici karto doorashadaasna ay noqon karto doorasho loo wada dhan yahay oo laga wada arrimiyey inay noqon karto doorka ay leeyihiin mucaaradka in la siiyo maadaama ay dad muwaadiniin yihiin taladan wax kuleeyihiin dowladda in la siiyo doorka laguna heshiin karo in madaxda maqan dowlad goboleeda la keeni karo marka ma aha waxaa la raadinaya in cirka la aado dayax gacmeeda la dira ma aha doorashadan waa lasoo qabtay horaa loo soo qabtay waxaa lagu soo qabtay laba kun iyo lix iyo tobankii modelkii la qabtay isla modelkii ayaa yaala wax adag ma aha bil ka badan ma qaadanaysa ma laba bil in la heshiin kara aaminsannahay in miiska wadahadalka la yimaado wadahadalkaas madaxweynaha uu soo fariisto madaxweynayaashii hore ayaa fadhiya ra-isul wasaarihiisii oo dhowr bilood xil ka maqanaa fadhiya marka in waxaan aaminsanahay doorasho ay dhicin karto soomaalidana ay ka wardhowrayso wax kalena lagama sugaayo dagaal lagama sugaayo wadahadal lagama sugaayo kala tag lagama sugaayo doorasha laga sugaaya waana soo gabagowday siddeetan iyo shan boqolkiiba marka waxaan is leenahay nimankaasi inay caqliga ugu shaqeeyo mas-uuliyiinta ah doorashadan ay qabtaan oo soomaalida ka wardhowrayso intaan ka badan dalka kuma jiri karo khalkhal siyaasadeed oo khalkhal amni horseedi kara ayaan ayaan ayaan leenahay waaya mursal aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga aad ayaa mudan aad aadaan mudan aad mahadsanta toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay mursal maxamuud saney oo ah guddoomiye ku-xigeenka macadka diraasaadka ee heritage ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaajo idileh nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijka martida mikrofoonka nala socodsiinayay kaasi ahaa